ururka awoodsiinta gabdhaha beeralayda ah ee labada gobol shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa doortay hoggaan cusub munaasabada lagu dooranayay hogaanka ururka isbahaysiga haweenka beeralayda ah waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha taageera iyo xubno kale oo ka socday ururada haweenka qaar kamid a xubnihii kulanka kasoo qayb galay oo isugu jira haween iyo sidoo kale xubno ka socday hay-adaha taageera ururadan ayaa ka hadlay muhiimada isbahaysigan uu leeyahay haweenka beeralayda ah magacaygu waxwaay faadmo shaqaale waxaan ahaa aasaasaha gabiyo agriculture product trade company maanta waxaa farxad ii ah inaan kasoo qayb galo brograam ay ku midoobayaan maamooyin beeraley ah maadaama annaga waxaan ka shaqaynaa waxyaabaha beeraha ka soo baxo ay yihiin haddana weliba si qaas aan u soo saara abuurka marka waa ku faraxsanahay waana ka taageeri doonaa dhanka abuurka inay wax macquula oo tayadooda fiican tahay oo laga soo taxadiray oo aad loo soo hagaajiyey oo abuur aan siino markii ay soo saaraanna ay iib u helaan maadaama ay midoobayaan gabdhaha jooga muqdisho oo qudaarta ka ganacsada oo faalinjiinku ku sameeya waxay ka faa'iidayaan gabdhaha soo saaraya marka midoogaas waxaa ka iman doonaa isleeyahay natiijo fiican insha allah aada mahadsantihiin salaamu calaykum gabdhaha wax soo saarka ee labada shabeelle afgooye balcadoo kale iyo gabdhaha hal abuurka sameeyey ee gobolka banaadir dhammaan waa idin salaamayaa salaan kadib anigu waa cabdulaahi xasan siduu idiin sheegay c m c na waxaa laga soo gaabayaa waa cooperative management center waa xarunta maamulka iskaashatooyinka madaxeeda ayaan ahay waxaan ahay markaa isu abaabulihii isu dubaridkii gabdhaha soomaaliyeed ee ka kala yimid saddexda gobol banaadir iyo labada shabeelle si ay u samaystaan dallad guud ugu dambeyn gudoomiyaha cusub ee ururkan loo doortay ayaa soo xirtay munaasabadda iyada oo ka hadashay waxa ay u qabanayso haweenka doortay iskugu imaan waxay ahayd inaan ku dhawaaqno isbahaysi ay ku midaysan yihiin haweenka ee ka ganacsada beeraha qaybihiisa kala duwan waxaa iskugu jira hadda haweenka halkan joogo haweenka beeraleyda ee balcad oo marti a unahay iyo iskaashatada haweenka beeraha afgooye iyo sidoo kale gabdhaha ee ka ganacsada wax soo saarka beeraha broces garee ee maxaa lahaa gobolka banaadir ku yaala ujeedada ugu weyn ee isbahaysigan waxay tahay in wax soo saarka beeraha ee haweenka kor u qaadno horumarino oo meel fiican uu gaaro waxaa rajeynaya insha allah mas-uuliyadaas inuu ilaahay ugu asturo in wax badan ay ka bedeli doono wax soo saarka beeraha guud ahaan si gaar ah ganacsiga haweenka ee beeraha la xiriira waa mahadsantihiin sidoo kale waa u mahad celinaa iskaashatada haweenka balcad oo maanta marti a u nahay isbahaysigan oo ay ku midoobayaan haweenka beeralayda ah ee ka shaqeeya gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa ah kii ugu horeeyey ee ay ku doortaan hoggaanka cusub iyaga oo kaga faa'iideysanaya horumarinta wax soo saarkooda beeraha